magacayga saddexan waxa weye saynab daahir biixi waxaan ka hadlayaa halkan innagoo ah magaalada gaalkaayo madaxweynaha madaxweynayaasha nagu soo biray ee gobolka soo gaaray ayaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo qorraxdan iyo muxuu ahaa suudigan maanta na dhoobay madaxweyne cabdulaahi caligaas cabdiweli caligaas iyo madaxweynaha federaalka soomaaliyeed farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo
waktinaad adugu aerobortka cabdulaahi yuusuf oo hadda aad ku sugantaa ku saaxaday halkii saaco saaka subaxnimaan soo galay ilaa iyo xilligan oo hadda labadii fiya duhurnimaa uu ku jirtaa ilaa iyo xilligaanna annagoo ah macnaha rag iyo dumar bale ayaanu weli taagannahay waxaanu u taagannahay soo dhoweynta dadka iyaga iyo dalka iyaga magacay waa niciimo cumar eero ismaaciil waxaan u soo galay safar dheer oon halkan u taagana inaan soo dhoweeyo madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo erbor cabdulaahi yuusuf baan u taaganahay saaka lixdii ilaa hadda dee shucuurteeda mama cabiri karo maanta waxaan xasuusanayaa dowladdeenni qaranka ee maxamed siyaad bare allah u naxariisto oo kale bedelkiisii maxamed cabdulaahi farmaajo soo dhowow baa le soo dhowow soo dhowow soo dhowow gacmo furan qalbi furan waxaan kasoo safray ka soo safray magaalada hargeysa hargeysa waxaan halkaa u imi inaan arko madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inaan arko oo maanta aan gacanta midig ku salaamo
abdulahi maxamed axmed aerobortka cabdulaahi yuusuf international ba ku sugan tahay waxaad u timid soo dhoweynta madaxweynaha wakhti maad ayaa soo gashay aerobortka ilaa iyo waxaan soo galnay lixdii aroornimo ilaa haddana waxaan u taagannahay waxaa weeye soo dhoweynta mudane madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo annagoo ah isboortiska gobolka mudug ahaan waxaanu aad kal iyo laab u soo dhoweynaynaa mudane madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaanu leenahay ku soo dhowow magaalada gaalkacyo waanu mahadsan yahay boqolkiiba boqol aad buu dareenkeegu u kacsan yahay qof walboo magaalada gaalkacyo deganna waa dareemi kartaa dareenkiisa suu u kacsan yahay maanta magacayga saddexan waa anas maxaa cabdi cumaale anas xareed aad baan ugu faraxsanay maanta inaan soo dhoweyno madaxweynaha soomaaliya maxaa cabdulaahi farmaajo waxaan u taagana haddaan sugaynaa madaxweynaheenna aad baan ugu faraxsanna dareenka lama soo koobi karo waxaana soo galnay elboorka labayo tobankii ilaa haddana waxaan u taaganana asaga
reer gaalkacyo mudan madaxweyne mudan xaaf madaxweyne xaaf kulli waxaan ku salaamay saraakiisha halkan joogta mas-uuliyiinta nala socota dadweynaha shacabka soomaaliyeed halkan jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu safarkan dheer oo aan ka soo bilaabay puntland haddana aan magaaladan gaalkacyo ku joogo waxaan rabaa inaan la wadaago safarkan magaciisa wuxuu yahay waxaan ugu magacdaray safarkan inuu noqdo safarkan magaciis waxa weeyaan rabaa halkan inaan ku daafuro waa safar waa safarka dibweheshisiinta soomaaliyeed waa safarka dibweheshisiinta soomaaliyeed oo aan rabo halkan magaaladan gaalkacayo aan doonayaa inay noqoto keygii dibweheshisiinta soomaaliyeed waa magaalo taariikhi ah oo ay ka yimaadeen halgamayaashii dad ka mid ah ee ay ka yimaadeen madaxdii qaranka soo maray intoodii badnayd waa magaalo taariikhi ah markaasi waxay ahayd hal magaaloay ahayd oo dadkeedu ay walaalo yihiin waana ku soo celinaya insha allah magaaladan inay noqoto meeshii dibweshiinta soomaaliya ka bilaaban lahayd hadduu ilaah yidhaahdo waa mahadsantiisii sharafta leh oo wanaagsan oo artinimada leh oo kalkacatooyada leh oo soomaalinimada leh oo midnimada leh aad noogu soo dhowayseen insha allah waxaan oo naadiyana isxog wanaagsanno oo aan wax alla wixii aan iswadaarsan karno talooyina aan isku wadaarsanno oo aan ka shaqayno magaalada ay noqoto magaaladii ay ka bilaabatay nimanka soomaaliyeed ay ka bilaabatay magaaladii dibashinta soomaaliyeed inaan dib ugu celinno sida meeshaan ku taalla inaan magaalada qaybsanaa mideenno muhiimaddeeda koowaad muhiimadda soo muhiimadda dowladda soomaaliyeed muhiimadda qof walba mas-uul ah uu u leedahay weeye magaalada inaan nabadeenno magaaladan inay noqoto magaalo hana dadka waalaha sooma dadka waalaha ay magaaladan gaalkacyo ay noqdaan siday ahaan jireen oo aan ognahay inay tahay magaalada ugu weyn gobollada dhexe iyadoo qaybsan yaa magaalada ugu weyn tahay magaalada ee gobollada dhexe bal ka warrama iyadoo midaysan waxay noqon karto waxay noqon kartaa iyadoo nabada waxay noqon kartaa iyada nabada waxay noqon kartaa magaalada lugta ganacsiga ee soomaaliyeed bay noqon kartaa iyo gobolka ooyin walaalayaal waa mahadsan tihiin insha allahna waa kala warqabeenna noo laba maalmo oo soo socotaan joogna magaalada waxaanu uga tegaynaa magaaladan iyadoo midaysan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu